dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha low waxaa maanta qadka telefoonka inagu soo tiegsaday isaga oo ku sugan magaalada baydhabo suldaanka beelaha duubane darbane digil suldaan aadan sheebow cabdi waraysigiisana waxa uu dhacay sida tan aada iyo aad ayay fursad iigu tahay waana idinku mahadcelinaa mahadcelin kadib waxaan ka nimid degmada quyuuri gobolka shabeellaha hoose waxaan u nimid shirka baydhabo ka socda dhismaha maamul goboleedka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya misheed maxuu ahaa waxaa dhacday aniga nin tegay ahanahay waxaa dhacday in laysku dhexaysto midista koor wadanka weligiisaba ee moos ka socday ee shirkan dhismihiisa kor la soo saaray gobasha shirka ee koonfur galbeed ka dhacday gobol mar horena anakaa dhignay laba gobol ay ahaayeen waxaa furay guddoonka baarlamaankaa shirka furay shirkii wuxuu ku furay tahay kadibna maamul guddi loo gudbi doono maalintii ay kala midaynayo la heshiidasiinayna dalka madaxweynaha waxaa lagu heshiiyey tobaniyo kow qolo tobaniyo kowdaas qolaba qodob ka mid ah uu dhigaayo ilaa ligi saddexda la heshiisiyo markii guddoonka baarlamaanka shirka sidaas u furay ayaa waxaa dhacday in la adeeg kuwi jireen dowladda dhexe wax ka sameeyay inaa adinka kaligood loo jeedo inaa adinka kaligood fadhiistaan kuwii saddexda dhigeen saddexda gobasho dhigeen dhammaan laga tago ujeeda kale mala laha maamul la dhisi ma la rabo ujeedada ay tahay lacag hanta sida ay noo sheegayaan hadda aan maqlin lacag waxaan hadday rabaan hasuutuwan hadday rabaan hasuutuwan aniga waa dhisaynaa ilaa loo wada hadlaa isheeg lacagaa burusay soomaaliya sasab intaayaa ku hayeen lacagtaas qaabka ay kusoo furmi lahayd soomaaliya ay kusoo gaari lahayd qaabkaas ayaa loo wadaa ayay igu yaaday anigan dadweyne iyo nabadgelya u baahanaa nahay nabadgelya wadanka kuma haysano dibidta koora lagu lahayaa wasiirka dowladda soo dhintay heer wuxuu gaaray inoo adinta doctor qaali wasiirka isboortiga inoo gorgortamo oo ku gorgortamo wixii anika aan lahayn anika aan lahayn dowladii ahaan saddex degmaan degnaa shabeellaha hoose sidee degmo waaye saddex degma anikii jidda wada degan jokarre uyuurin kutuwaare sablaale ayaan degnaa hasi ahaatee nin oo u dhashay oo ajuuraan ee wajiido arkuubad ku haysto isheeg inuu kaashidaal qaadanayo puntland iyo somaliland puntland iyo isheeg jubbaland oo afku haysto hooyadiisa daarood ay tahay marka ayay same ayaa kolan gorgortanay ayaa isheeg ina aniga nala hakiro waxaana la dhahay shirkaan adinka ka baxa dibaaxdan ina loo baaraayo beero waan joognaa dad oo ujeeda gaar laga leeyahay beerahoodii ayagoo tabcanaya arrinta dhinacii u socotay dhinacii kale aan la kala ogeyn in la keenay ayaa maanta shalay la keenay maanta la sabiraa waa la sabireen dadkii wixii waa dhimantahay haysiin waayaala dacwiyada guddi xalin khilaafaada loo bixinaa nala dhahay aan sugeyn ayaan qaabaakeena inaan dadkii maanta la sabiray ay shirkii maanta ufuda doona diigila yihiin aniga dad oo dira ku jiraba aanan ahayn dad dulman oo lagu takafalay oo lagu takafalay ayaan aniga aan nahay beesha carmo beesha begebe beesha shan caleemood beesha buwibi intaas beelood oo uroore magaciisib aan lasoo qaaday anaka intaas dhibaata eh ayaan shirkaas ka tabanaynaa beesha caalamka iyo saxaafadaha warkeeda inay buunbuuniyaan inay gaarsiiyaan meelaha ka dhiman oo muhiimadeeda ay leedahay waa kaqabatadeeda ay leedahay soomaaliya nahay wadan kale maqano wadankiin haddii milibta koor wadankii uu ka jiro si aan waxyeelo meelaan afka saarno ayaan ka filanahay waxaan idinka codsanaynaa arrintaas inaad noo gaarsisaan aad nagu samafashaan isheeg meesheedo dhiigaas kan dhiigaas africa union iyo un-ka inaad noo gaarsiisaan dadka lacagtooda noo gashan wey meelkiisa timid lacag waxaa noola sheegay burusiliidku xaarir tahay taaqamitoo burukariya ayaa jirka noo furay waa shir oo waa dowladin oo lagu dhismi rabo oo idinka koor aaheen maka jiraan waan idinka codsanaynaa inaa xilli adduunkaas raabisa inaad wardigisaan bisoo diraan ama habili diraalisoo diraan intaana shirkaan dowladda meesha aan loo fadhiisanin inay dadka dulman iyo dadka oo wax samaysanaya hadda ay wataan oo lacagaan raadsanayna ay dhaayaan inaad kala huwisaan intaasaad loo gaadisaan intaasaad maxaafitaan ka codsanayna suldaan sida aad noo sheegtay magaalada baydhabo shirka ka socda uu yahay shir la rabo in lacag bruselistale keliya lasoo qaato oo aan ahayn shir la rabo in ummadda degta koonfur galbeed soomaaliya aan wax dan iyo muraad loogu maqnayn sida aynoola socono gobolka shabeellaha hoose waxaa ka jira dhibaatooyin badan baa ka jira maalin walba waxaa ka jira isbaarooyin iyo dad lagu dilo marka ma waxaad leedahay waxa meesha loo fadhiya maba ahaba shir ummad wax loogu qabanaya waa shir la rabo in lacagta bruselistale lagu soo qaato ummadda wax looga qabanaayo wadanka lagu xasilinaayo dimuqraadiyada lagu fulinaayo maaha dowlad baraymaneedka lagu sameyn shirka haddii mas-uuliyadda gurigiisii lagu furay shirka ile manoo kaa fadhino gartay maxaa la rabay shirka haddii dad laga soo saaro hadii dad laga soo saaro deshiisii oo yaasii markaas dowladda kadogo haddii laadii keligeed kuwii jira la keenay ujeedada lacagna loo sheegay maalintiina boqol dollar deedii lagu gorgortamay lacagtaas hadday soo baxdo adinka intaas lacagaa deedii lagu gorgortamay sida makaalka lagu ah kuwii saddexda joogay odayaasheeda dhammaan laga tagay taasoo ninkii halkii oo idin sheegtay waadi noqon kara oo nacmeed aamiye laga diide hal halko ah lagu daray oo ujeedada laftarkiis been baa u socdaan meel ka soo socdaa u sargugay kuwii meesha shirka lagu laayay idaaraadayda sameeyey meesheed taayada lagu kubay dhammaantood waa laga tagay hadda waxaanka maqlaya inaad ujeeda kale ay tahay lacag burus isku xiran tahay in keliya lacagtaas keliya ujeedada ay tahay shaksi alla shaksi ilaahay ay jiro waa kufunuray gacantiisa u dhaadata waan si toos u cadaynaynaa inay wadankaan rejeeye ka jirin inay xasiloona ka jirin inay xasaarad ka jirin adduunyaha dowladda ha ku cadaadiyaano inay shacbiga soomaaliyeed cid walba ay waxay mudun tahay iyo ay xaquuq ay leedahay inay dowladda ay ka hesho intaas saxaafida aan idinka codsanayna inaad soo gaadisaan waa codeysi warkiin waa la maqlaa daabad u gaadisaan muwaayinaysiin aninka noostamafara badiirta koor waayo
dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa suldaanka duubane digil suldaan aadan shoobow cabdi isaga oo jooga magaalada baydhabo